ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa sideedda ah bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada barnaamijka dhacdooyinka waxaan maanta gebi ahaantiisba kusoo qaadanaynaa ku dhowaad rubco qarni oo laga joogo markii ay dhaceen weeraradii waaweynaa ee koob iyo tobankii sebteembar haddaba sidee ayay u dhaceen weeraradaas maxayna ka beddeleen habsami u socodkii dunida barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya qaar ka mid a culummada diinta islaamka iyo aqoon-yahano soomaaliyeed ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
waa hagaag maanta ah oo kale saddex iyo labaatan sano ka hor waxaa gudaha dalka maraykanka ka dhacay weeraro waaweyn oo afka ciidda loogu daray maraykanka weeraradaas oo geystay khasaare kala duwan oo baaxad leh haddaba sidee ayay u dhaceen weeraradaas qaabkee hayeyna istishhaadiyiintii naftood horayaasha ahaa u afduubteen diyaaradihii ay weerarada u adeegsadeen warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen mahad cubayd cali أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم أمريكا ولا kow iyo tobankii sebteembar labada kun iyo kowdii talaadadii barakaysneed ama khaswadii manhattan sidaasi waxaa ugu yeeraa hoggaanka jihaadka mucaasirka maraykankana waxay u ahayd siday iyaguba ku tilmaameen maalin madow oo qabkoodii uu jabay saddex iyo labaatan sanno ka hor maanta oo kale sagaal iyo toban dhallinyaro ah oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar aan horay taariikhda loogu arag waxay ku qaadeen gudaha dalka maraykanka ayagoo beegsaday astaamihii ka tarjumayey in maraykanku ku amarku taagleeyo dunida wuxuu ahaa weerar qorshaysan oo isku dibadhacsan abaabulkiisii ugu dambeeyeyna uu ka socday gudaha dalalka reer galbeedka iyo maraykanka inkastoo ay ku faanaan sirdoon awood leh oo la socdaa wax weliba oo ka dhan ah haddana waxay dhallinyarada naftoodurayaasha ah ku guulaysteen inay marin habaabiyaan c i eda iyo f b i da gallayradii istishhaadiyiinta ee afka ciidda u geliyey maraykanka marka laga soo tago iimaanka iyo caqiidada ay xambaarsanaayeen ee ku hogaamisay nafurnimada waxay ku hubaysnaayeen oo keliya tuuriyo ay ku guulaysteen inay ka qariyaan qalabyada waxbaare ee garoommada maraykanka diyaaradihii maraykanku lahaa ee malaayiinta dollar ku fadhiyey ayayna u beddeleen hub waxkumaada diyaarado afar ah oo ka soo kici timay garoommo ku yaala waqooyi bari dalka maraykanka ayayna istishhaadiyiinta sagaal iyo tobanka ahaa soo raaceen majmuuco welibana waxaa ku jiray duuliyo diyaaradeed oo haysta tababar wanaagsan qorshuhuna waxa uu yahay in diyaaradaha la afduubo kadibna lagu dhufto dhismayaal si gaar ah loo xushay oo ay ka mid tahay wasaaradda dagaalka maraykanka ee the bantigon aqalka koongariska iyo dhismaha ganacsiga adduunka ee twin towers diyaaradda koowaad waxaa saarnaa moxamed cadda oo ahaa amiirka istishhaadiyiintii kow iyo tobankii sebteembar waxaa wehlinayey sheekh cabdulcasiis al cumari waa'il iyo weliid oo ahaa laba wiil oo wada dhashay iyo sadaam asaqami waxayna diyaaraddu ku dhacday taawarka waqooyi ee xarunta ganacsiga adduunka ee xaafadda manhattan diyaaradda labaad oo iyaduna beegsatay taawarkii koonfureed ee daarihii mantaanaha waxaa saarnaa marwaan ashixi muhanad ashihri cikrima xamsat alkhaamidi iyo faa'iiso bnu xamaad diyaaradda saddexaad oo beegsatay xarunta wasaaradda dagaalka maraykanka ee the bantigon waxaa saarnaa haani xanjuur nawaaf iyo saalim alxaasimi oo wada dhashay iyo khaalid almixdaar diyaaradda afaraad oo ujeedkeedu ahaa in lagu dhufto koongariska maraykanka balse ku dhacday gobolka bensalfeniya waxaa saarnaa siyaad jaraax saciid alkhaamidi axmed alkhaamidi iyo axmed annacmi duuliyayaashii afarta ahaa ee afduubay diyaaradihii lagu weeraray maraykanka waxay kala ahaayeen moxamed cadda marwaan ashixi haani xanjuur iyo siyaad jaraax shan iyo toban ka mid ah istishhaadiyiintii sagaal iyo tobanka ahaa ee dumiyey ilbaxnimo ku sheegii reer galbeedka waxay ka soo jeedaan dhulka xarameynka halka afarta kalena ay ka soo kala jeedaan masar imaaraadka carabta iyo lubnaan marka laga hadlayo khasaaraha tooska ah ee ka dhashay khaswadii manhattan ama kow iyo tobankii sebteembar waxay dowladda maraykan ku qiratay in lagu dilay ku dhowaad saddex kun oo ruux oo ameerikaan ah halka lagu khasaaray adduun lacageed oo dhan laba boqol afartan iyo toddoba dhibic shan bilyan oo dollar madaxweynihii xilligaasi hogaaminayey maraykanka wuxuu ahaa buushka inanka ah markiibana wuxuu isagoo aan ka fiirsan weerarka lagu soo qaaday iclaamiyey dagaal furan oo ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta si cad ayuuna u sheegay in dagaalka uu qaadayo uu yahay mid saliibi ah toddobaadyo kadib ciidamada maraykanka ayaa duulaan militari ku qaaday dalka muslimka ah ee afghanistan halkaasoo ay ku sugnaayeen muhaajiriintii uu hogaaminayey sheekh husaame binlaadin hogaamiyihii mujaahidiinta alqaacida marka laga soo tago gumaadka wuxuushnimada ah iyo tacadiyaadka xanuunka badan ee uu maraykanku kula kacay reer afghanistan haddana wuxuu dagaalka afghanistan maraykanka ku ahaa dhiigbax nafeed iyo fuuqbax dhaqaale labada kun iyo saddexdii wuxuu maraykan ku ballaariyey duulaanka ka dhanka ah caalamka islaamka ciidamadiisa ayaana gudaha u galay dalka ciraaq halkaasoo ay mar kale ka geysteen xadgudubyo ka dhan ah muslimiinta si toos ah iyo si dadbanba wuxuu maraykan ku duulaanu militari iyo kuwo amniba ku qaaday dunida muslimka oo uu ka mid yahay dalkan soomaaliya laakiin ma jirto natiijo sugan oo uu maraykan ku xaqiijiyey si ka duwan saddex iyo labaatan sanno ka hor wuxuu maraykanku wajahayaa halisyo amni oo dhinac weliba ka xiga saacad welibana wuxuu filanayaa weeraro ka dhaca gudaha maraykanka iyo kuwa beegsadaa masaalixdiisa dibadda ku dhowaad rubcu qarni oo hadda laga joogo markii ay dhaceen weeraradii kow iyo tobankii sebteembar wuxuu jihaadkii ku koobnaa afghanistan hadda yahay mid caalami ah raayaadkiisuna waxay ka babanayaan saxaraha iyo buuraleyda afrika iyo magaalooyinka aasiya
أمريكا ويا ويل أهلها كأني بقاعدة الجهاد استعدت ليوم كريه كالثلاثاء عندما سفكنا دماء الكافرين فطلتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waa hagaag haddaba weeraradii kow iyo tobankii sebteembar waxay weji cusub u yeeleen caalamka maraykankii ku amartaaglee jiray dunida waxaa dhammankiisa lagu dhuftay shan farood haddaba waxaan dib u celinaynaa xusuusta saddex iyo labaatan sanno ka hor qaar ka mid ah culimmada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed oo xilligaas goobjoog ahaa annagoo weydiinay xusuustooda maalinkaas sida uu ku soo gaaray qabarka iyo inta ay ku qaadatay inay fahmaan waxa dhacay asheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa uga horreeya oo inooga warramaya waxa uu dareemay talaadadii kow iyo tobankii sebteembar acuudu billaahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd qadiyadii ballaarayd ee dhacday koob iyo tobankii sebteembar sanadku labada kun markuu ahaa iyo kowdii markay dhacaysay waxaan joogay magaalada gaalkacyo akhbaaraha iyo sidaas uma tatabici jirin laakiin qaabka wax u dhaceenna ma aana daawan laakiin warkaa isoo gaaray warku markuu isoo gaaray xoogaa arrintaas cabsi bay gelisay aniga waxaa ii muuqday dagaal caalamiya oo aan loo diyaar garaysnayn oo dhib badan baa arrintii aan u dareemay marka cabsi bay arrintii gelisay waxaa dhacday xataa xilligaas kow iyo isla sanadkii labaad miyaamase waa kii saddexaad laba kun iyo saddexdii labadii muqdisho intaan shuuradii itixaadka oo ku shiraysay ictisaamka meesha ictisaamka markii la bixinayay ba ahaydba magacaas yaan waxaan la kulmay sheekh xasan daahir si gaara ula fariisto waxaan ihi sheekh xasanow yacni cabsida i gashay xilligaas waa adiga ummadda sawaariikhda maraykanka kusoo hogaaminaye ummaddan ukunta maxaa u diyaarisay xabsidaas ay ugu jirtay marka sheekh wuxuu yidhi uu qaslo wuxuu yidhi walaalow anugu sidaan seven seven dagaalkii aan uga qayb galay cabsi oo dhan baa iga guurtay uu yiri wax cabsi la yidhaahdo anugu maba qaba marka cabsidaasaan qabay qaabkaasay horta arrintu ii soo gaartay iyana saamaysay laakiin khabarku wuxuu soo gaaray xilligaa ka horo waxaan dhihi lahaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii anigoo ku nool magaalada jidda xaafadda madaa'in fahad laba nimoo dhallinyaraa oo thaqaafada reer galbeedka aad uga dhergsan baan la deganaa mid nin gaalow ba ahaayo bahaa'iyadda waxa la yirahdo aaminsan cali bahaa baa la dhihi jira reer qarrood bu ahaa nin kalena cabdullaahi yuusuf bay baaba adeer u ahaa labada nin sheekadii waxay ka sheekeeyeen qaabka wax u dhici doonaan waxay leeyihiin buwaag baan ka akrin labada kun haddii la gaaro saraa dheer baa la duqayn doonaa maxaan ku irahdaa dagaal weyn oo caalamiyaa bilaami doona cidduu ka bilaami ka dhex dhici doona lama yaqaan marka dagaalkaas siduu ku dhammaan doonana lama yaqaan natiijadiisu way dheeraanaysaa waxaasay akrinay marka arrintii war arrinta ma ku riyoonaysaa wax ma dhabbaa anoo sidaas mataqaanaa iigu soo noqnoqonayso qadiyadana isaa ay u horreysay markii qadiyada dhacday baan waxaan safar ku tegey waddanka suuriya suuriya waxaa igu soo dhoweeyey laba nim oo itixaadka aan saaxiib ahayn maxaa igu soo dhoweeyey way marti qaadeen sheekadii ilama setembar bay ila galeen baan sheekada noo soo dhex gashay haddaan sheekaysan waxay namayo anigu sheekadan hore aan u maqlay xilligaasaan maqlay waxaan isleeyahay reer galbeed baa ka dambeeya waxaan inaga maba aha danta laga leeyahana waa qarax weyn oo caalamka dadka dhiigooda lagu banaysanay war saas ma ahay dheeniyo waxaad sheegaysa ma jiraan waa rag tareenkaba saaran oo mujaahidiina waxay yidhahdeen anagu xilliga wax dhacayaan waxaan joognay afghanistan galabta maalinka wax dhacayaan laba maalmood ka hor usaama bilaadin baa isugu yeeray dadkii muhaajiriinta ee waddanka joogay wuxuu yidhi waddanka isaga baxa ninkii kalena buuraha ha aado dagaal furimaha ha taga ninkii kalena waddanka si degdega ha uga baxo annagu marka waxaan rajo ka qabnay inaan soo noqonno degdeg baan u soo baxnay islaam abaad markaan ka soo degnay labadoodii waayo waada socdeen islaam abaad markaan ka soo degnaa waxaan idhi galabta wixii dhacay ma maqashay arrinkan baa dhacay sarihii maraykanka ayaa la duqay marka arrinkan inay arrintan inay leedahay alqaacida haba ka shakin bay dhehen haba ka shakin annagaa taas ku caddaynan ama wixii dhici doona soo maha wixii dhici doona gaali muslim weligeedba dagaal baa ka dhexeeyey wax shidaa ma laha waa hagaag kaasi wuxuu ahaa sheekh jaamac cabdisalaam warsame markaana waxaad ku soo dhowaataan sheekh faarax cali oo ka mid a culummada diinta islaamka bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walsalaatu wassalaamu calaa rasuuli illaah amaa bacdu markuu dhacay weerarka koob iyo tobanka sebteembar ee lagu baabeeyey daarihii dhaadheeraa taasoo caan iska noqotay adduunka dhanba laga hadalhayo ilaa hadda waxaan joogay balcad baan joogay markaas degmada balcad marka anoo halkaa jooga ayaa waxaa dhacay kolleyba weerarka baa dhacay marka telefishinka aljaziira ayaa soo daynaya marka xilligaasna mutawafir buu iska ahaa oo marka meel baanu joognay oo gooniyaho uu yaalay telefishinka aljaziira khabar caajil bay markaas soo qoreen oo qarixii iyo dadkiio kala yaacaya iyo dagaal waxyo burburay iyo diyaarada saraha ee guryo ku dhacaya ay soo geliyeen si mubaashir ah marka waanu daawanaynay aanu daawanay hadda anagu wax wacaya kama aanan haysanin wax badanna kama aanan ogeyn hadda siraacan hadda socda ee caalamka ka socda laakiin alqaacida ayagu barnaamijkooda waa u fadhiyey oo dagaalkooda waa u qorshaysnaa laakiin waxaan dhihi karnaa muslimiinta guud ahaan cid maaragtay xilligaas wacyigeedu uu soo jeeday way yareedaan dhihi karnaa marka anagu wadaada uun iska gaaban yahay fikirkooda ay ka haystaan caalamkan iyo siraaca oo kaliya uun dacwadaas oo dadka uun shirkiga iyo looga digayo iyo wax jihaada lagu aan ku lahayn bay iska aaday marka halkaasaanu joognay waana arkayna kolleyba waxaan dhacay laakiin isla markii tasawurkeennu hadda alqaacidaa fulisay iyo mujaahidiin baa fuliyey iyo hadda annagu ma aanan suuraysa laakiin dadku way dareemayeen in uun la galay nimankaa in la galay oo maraykan la weeraray way dareemayeen
ilaa intee ayay kugu qaadatay inaad istacaabto ama aad suuraysato waxaa dhacay in weerarkan uu ahaa mid ay fuliyeen dhallinyaro muslimiina oo naftood horayaal ah
maraykanku waxyar kadibba way sheegeen way ku eedeeyeen usaama bin laadin alqaacida magacaas ma garanayo inuu xilligaa jiray ma garanayo laakiin usaamay ku eedeeyeen usaamana si toos uma ictiraafin dadku qaarna waxay dhaheen ma dhici karto oo diyarada nimankaas uma haystaan dad si kale wax u dhaceen dadna waxay yidhahdeen waa ayagaa sameeyey laakiin dadku wacyi fiican ma lahayn waxna kale ma bixi karin dhacdooyinka inta badan
waa tahay sheekhana marka si kooban maxaad isleedahay natiijooyinkii ka dhashay weeraradii koo iyo tobankii sebteembar ama haddii aan si kale u dhigno maxay tahay faa'iidada laga helay weeraradan
natiijadu kolley natiija islaamka maaragtay yaa taageeraysay noqotay oo baraarug keentay ewel dadku maraykanka ka- kama haysanin cadaawad uma- uma aysan qabin sidaas inuu gaala jirto gaalada adduunka uu ka mid yahay unbaa la ogaa laakiin sida uu islaamka u beegsanayo iyo dhibaatada ummadda ku hayo een, aad loolama soconin marka waxaan dhihi karnaa dhacdadaasi waxay noqotayba yowm alfurqaan waa arrintii kala saartayba gaalo iyo muslimiin ileen moogtahay muslimiinta iyo gaaladu waa isdhex hogsanaayeenoo waa isku dhex jireenoo marka waxaa lagu baraarugay oo marka buush oo dhahaya imaa macana wa imaa didana ayaa la marka in dadku ay kala baraa'a qaataan gaal iyo muslim furqaanna uu yimid lana kala baxay oo laba itijaah uu adduunka noqday itijaah maraykan raacsan oo murtadiin noqday iyo itijaah jihaadi ah ayaa soo baxay xukuumaadkii oo dhanna waxay raaceen ay taageereen ee dawcan ow karhan maraykan bay taageereen markuu laba farood u taagay marka waxaan dhihi karnaa faa'iido weyn baa laga helay da- da- weerarkaas oo baraarug badan keentay marka waa faa'iido iyo natiijo aad iyo aad u weyn baa laga helay dadku haba u sawireen in eh, cadaadis iyo dhib uu ka yimiday oo islaamka la targadgareeyey la dhibaateeyey laakiin arrintaasi islaamka waaba u danba jihaad baa bilowday ilaa haddana lagu dhiigbixinayo maraykanka cadownimadii maraykanka ayaa banaanka u soo baxday cid kasta oo maraykan markaa taagartaybaa haddana la gartay inay murtadiin yihiin ewel lama aqoonin waxaana rida iyo waxaana ah, muslima iyo waxaana gaala iyo gaal uun magacaas baa la yaqaanay laakiin dad murtadiinahoo xukuumaad murtadiinahoo xukumaya eh, wadamo laguma dhiiran kara in la sheego laakiin hadda waxaa noo soo baxday waxay noqotay furqaan mid kala saartay min alxaqi waalbaadil oo hadda calaa bayina liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina hadda qofkii ilaahay da uu xaqa waafaji rabo xaqii waa uu cadyahay qofkii kalena hadda baadilkiisa wada si asoo og ayuu ku dhex jiraa marka waxaan dhihi karnaa natiija iijaabiya islaamkana u danaynaysay dacwadana u danaynaysay amaba jihaadka weliba gaar ahaan ayay noqotay aad buu u mahadsan yahay sheekh faarax cali markaana waxaan soo dhoweynaynaa sheekh cabdulilaah abuqaalid oo saddex iyo labaatan sano ka hor markii ay dhaceen weeraradii kow iyo tobankii sebtembar ku sugnaa xuduudda afghanistaan sidee ayuu warka ku soo gaaray goormeese ayuu ogaaday in weerar ka dhacay ay ka dambeeyeen mujaahidiinta alqaacida
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين maalintaa waxaan joogay magaalada la yihahdo bishaawar oo ah magaalo dhacda xuduudda bakistan iyo afghanistan waxay leetahay bishaawar dadku waa inta badan way yaqaanaan Eh, waa meeshii u ahayd markaska ama xarunta markii lala dagaalamayay nimankii alitiaadka soviet iyo afghanistan lagula dagaalamayey waa meeshii mujaahidiinta xarunta u ahayd saldhigga u ahayd guryaha martida ee mujaahidiinta lagu soo dhaweeya ku yaaleen waa magaalo caynkaas markii horena waxay aslan waxay raacsan tahay meesha la yihahdo afghanistan laakiin ingiriiska markuu bakistan qabsaday oo gumaystay ayuu kasoo gooyey oo wuxuu kusoo daray bakistan buu kusoo daray meeshaasa maalintaa ku noolaa adeer insha allah meeshaasa maalintaa ku noolaa warku wuxuu igu soo gaaray si oo mubaashira tabin toosa waxaan xusuustaa anigii walaal kale oo ciraaqi oo la odhan jiray ibraahim alacdami oo intaan israacnay baanu waxaanu tagnay meel ay odhan jireen kuwait alkhayr oo nimaan saaxiib ahayn oo ma- mas-uulka ahaa marka isaga waxaa u saaraa bahalkan dhiishka weyn baa u saaraa waagana waxaa cusbayd jaziira cusbayd oo aada loo xiisayn jiray aan abu muthana aan la soo daawano waxaan idhi maanta warka aan la soo daawano aan la soo dhegeysano markaan meeshii gallo fadhiisano walaalkii shaah noo soo dhigay ee uu furay eh, uu furay maarata qanaadkii uu furay eh, jaziira uu furay waxaan indhahayagu aan la yaab ku noqdaan aragnay waxaan aragnay sarihii dhaadheera oo maraykanka dumaya diyaaradihii oo oo wariyuhu leeyahay burujkii hore aad dumay haddana kii labaad diyaaradii labaad ba ku dhufatay saa leeyahay baan soo galnay wax maana wada hadlin saanu aamusnayn aamusnayn aamusnayn udhegeysan ayaan ku kala tagnay waxaan ku hadla maana garan weynay markaasuu warka ciraaqiga wuxuu leeyahay isagoo lahjada ciraaqinta ku hadlaya caraaqiga isagoo leh yaabee suduq jidib marunba mabeenba waxaan dhahaynu arkayaan buu leeyahay saasaan ku kala tagnay xataa annagoo aan jawaab haynin oo waxba isweydiin baanu markii markii ay dhammaatay eh, tabintii ay dhammaatay oo maqribna laadiin rabaan ku kala tagnay marka saasay igu soo gaadhay insha allahu tacaala Eh, saasaan ula socday maalintaas maalin waxay ahayd eh, nimaan- eh, maalin weyn oo muslimiinta aan baal weyn ka gashay waxa weeye isbedel caalamka maanta waxaa la yidhahdaa caalamkii ka horreeyey koo iyo tobankii sebtembar iyo caalamkii ka dambeeyey waaba kale waqti faasil uu noqday oo caalamki isbedelay xaqiiqatan inkastoo aan maarata si mubaashira u daawanayay xadadka iyo dhacdada haddana inay rag raggaas fuliyeen mar dambe mar dambe oo muddo kasoo wareegta baan ogaaday leanno nimankii alqaacidana iyagu isugu hambaliyayeen saa filimada ku aragnay oo maalintiiba iyagu way isugu hambaliyeen raggii buuraha ku jiray usaama iyo raggiisii laakiin dadkii magaalooyinka joogay sida iyadoo kale bishaawar iyo joogay ishaacaad baa soo baxay xataa qaar waxay nu odhan jireen waxa kan waxaa sameeyey yuhuuddaa samaysayoo iyagaa yuhuuddaa sameeyey iyadoo waxay rabaan khasaarahan waa u badheereen inay dadkooda laayaan inay dhaqaalahooda burburiyaan laakiin waxay rabaan inay maraykanka maaliya ku booriyaan oo ku tirtirsiyaan inuu irhaabiyiinta baabi'iyo marka waxaan muslima samayn kara yuhuuddaa samaysay sheekaasaa muddana haysatayba mar dambe ayaan waxaan ogaanay oo markii maaragtay ay qaacida hadashay oo caalamka wada ogaaday inay maaragtay walaalahaas raggaas maaragtay ilaahay u barakeeyey ay camaliyadda fuliyeen muddo ka soo wareegtay angu dhan islaahay saddex cusbo afar cusbo kadib ayaan warka aan ku qanacnay oo ogaanay baan isleeyahay wallaahi horta markaan saan kuu sheegay markaan daawanaynay lifeka ama tabinta tooska ah waan wada hadli kari weynay waxaan dhacaya maydkan waran darishadaha la iska soo tuurayo tawaaradan dumaya dhacaya qaylada iyo waxaa jira yani waxaan waxma khiyaalba ma dhabba ma ruma waxaan dhacaya marka suuraysi inuu inuu dhici karo qofka markuu ilaahay dee qudradiisa maaragtay ninka qofka muslimkii markuu ilaahay maaragtay inuu kulli shay inuu awoodo uu ogaado oo muslimiintana maaragtay iyagoo yar koox yar ay ka adkaan karto koox badan ilaahay maaragtay iyagoo kaashanaya markaa kadib yani waa ku qanacnay laakiin ilaa hadda dad baan ku qanacsanayn oo munaafiqiintu ilaa hadda waxay leeyihiin waxaan qaacida ma samayne muusaad iyo khabaraat alyahuudiya baa sameeyey iyagoo u gogol xaaraya in afghanistan iyo mujaahidiinta la baabi'iyo waxaan odhan karaa horta caalamku wuxuu galay wakti cusub oo kii hore ka duwan buu galay ayuu galay markii la soo gaadhay koo iyo tobanka bisha sagaalaad laba kun iyo kowdii waxbadwelin baa dhacay nimankii la odhan jiray maraykanka waaga intay intay sovietkii soo soo dumiyeen mujaahidiinta gacmahooda alla ku dumiyeen laakiin iyaguna ay fadligaas ka sheegto ilaa annaga sovietka rin ay leeyihiin oo caalamka annagu waa u talina oo qaarkood ay qorayaan jaraa'idkooda ay leeyihiin geeshkii guduudna waan kaga takhallusnay hadda waxaan usoo dhiganay waxaanu bilaabaynaa geeshka cagaaran ay islaamka u wadaan iyadoo halkaa maraya oo san ka taagaya ayaa maalintaa darbaxaas ku dhacday fawaa'idda markaa ka dhalatay maalintaas waxay ahayd xagga muslimiinta horta sufuuftii muslimiintu inay kala soocantay tamyiiz inuu dhacay waxa la yidhahdo oo dadku way ishuwanaayeen yaa islaam maaragtay danaynaya yaa gaalo un maaragtay u adeega maalintaa kadib markuu ninkii boosh loohan jiray uu laba faroo taagay dadka inta laba loo kala baxay dad maraykanka ka hortegay oo mujaahidiintii markaa koobnaa ee afghanistan iyo meelaha kamida ku noolaa dadkaas oo maraykan iyaguna taxadi ku sameeyey hortaagay iyo dad intii badnayd isaga ay raacaan ilaana wuu gooday wuxuu yidhi dadku annaga waa inay raacaan ama waa inay irhaabiyiinta raacaan marka dadkii intii badnayd safka gaalada ayay mareen oo waxaa dhacay dad badan oo dowlado badan oo xoogaa isku qaranay islaam inay yihiin iyo magacaa watay ilaahay inuu maaragtay ceebtooda bannaanka soo dhigo oo inay gaalada weligood u adeegi jireen ay soo baxdo waxaa kaloo meesha ka dhashay in sagaal iyo toban wiil oo dhallinyaro ah oo maraykan dhexdiisa inta badan iyo yurub ku nool yihiin inay inay kaartada intaa leeg dhigaan oo caalamul qarbi oo dhan afka dhulka u dhigaan waa waxaan la suuraysan karin oo mukhabaraadkii ay gaalada ku faani jirtay iyo sirdoonkoodii waxaan waxaan xabaal ka soo qaad lahayn buu noqday markii nimankaas hawshgalka ay ku guulaysteen waad mahadsan tahay sheekh cabdulilaah markaana waxaan siinayaa sheekh mukhtaar abu muslim halkee ayuu joogay sheekh abu muslim markii ay dhaceen weeraradii kow iyo tobankii sebtembar intee ayayna ku qaadatay inuu suuraysto oo uu fahmo waxa dhacay alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd awalan waa dhowahay haddaan su-aashii guda galo anigu waxaan ku sugnaa markii dagaalkii mujaahidiintu ay ku qaadeen maraykanka sebtembar oo ay ku dhufteen twin towerskii iyo bantigonka iyo ay ku dhufteen oo dayaaradu ay adeegsanayeen anigu markaas waxaan joogay soomaaliya gobolka baay degmada baydhabo ayaan ku sugnaa daaci oo ducaadda magaalada ayaan ka mid ahaa alxamdu lilaahi meeshaasaan joogay khabarku wuxuu ahaa markuu dhacay caalamkoo dhan idaacadahooda ayaa ka sii daayey aljaziira dadkii soo daawaday baan noo sheegay islamarkii baan ku cararnay waa fiirinay waxay ahayd xaalad murugo u ah gaalada ayay ahayd waxa indhaheennu markaa ay qabanayeen oo telefishinada aan ka arkaynay oo aljaziira iyo c n n iyo ay ka soo daynayeen oo meel kasta oo idaacada hore ay ka sinnaayeen taasoo ah inay sariir dhaadheeraa oo ay ku faanayeen sidii xayr dabka la saaray oo kale oo dhalaashay ay ku baaba'een dayaaradihii oo gelaya mid baa gashay haddana tu kalaa gashay runtii indhaheenaan ku aragnay xilligaasi qaabka ay u dhacday markaas sidaasay ahayd oo indhahaynu ku aragnayoo telefishinadii wax o dhan lagu arkay xaaladda markaas kuleyd waxaa intaasii dheer xaaladda markaa lagu sugnaa waxay ahayd muslimiinta cumuuman caalamka ku nool oo gaaladu ay dulaysanayso xarbi saliibiya ay isuba haysteen markii ay dhacdadaasu ay dhacday telefishinada ayaanu ka mutaabacaynaynay buushka ayaa markaa hoggaanka u hayey maraykanka wuxuu isu yeeray dhammaan intii baarlamaanka iyo xukunka soo maray kuwa waayeella boqol intaasoo da' jira ayaa ku jiray xataa shir buu u qabtay hadalla ka kooban ba meeshu ku hadlay soddon iyo lix jeer baa loo sacbiyey ereyooyin ciidan buu diyaariyey marka hore ishaacaad baa la faafinayey oo ah laleeyahay yuhuud baa ka dambaysa maya shiica ka dambaysa wararka meelahaasaa lalahaa laakiin markii dambe mujaahidiinta alqaacida ayaa sheegtay inay iyagu ay baagsadeen goobahaas maraykanka daldaranadoodii bay ka soo daayeen aljaziiran laga soo daayey marka xilligaasi ayaa laga war helay mujaahidiinta oo caalamkao dhan ayaa runtii ay ka farxiyeen oo xilligaas ayaan ogaanay ummadoo dhan ay ogaatay marka gaaladana waxay ahayd murugo xilli ay xidigoodu dhacay muslimiintana waxay ahayd xilli farxad leh ayay u ahayd xilligaas ayaa laga war helay oo la ogaaday xataa gaaladii nacayb ku haysay maraykanka xataa waa ku farxeen amaliyaadkaas dhacay amaliyaad baa ka horeeyey oo ay mujaahidiintu yamam ka sameeyeen oo waxay ka sameeyeen daarusalaam bay ka sameeyeen meelo badan bay ka sameeyeen howlgalladaasi marka howlgalladii ay samaynayeen qayb ka mid ayay ahayd laakiin howlgal camaliya nawciya ayay ahayd howlgal oo soo jiidasho leh oo weji gaar leh ay ahayd oo waxay abuurtay fawaa'id fara badan oo aan la soo koobi karin oo dhinac siyaasad leh oo dhinac dhaqaale leh oo dhinac bulshada leh oo dhinac maxaan ku yidhaahdaa taariikhda isbeddelka taariikheed leh ay samaysay haddaba mid ii laba aan ka soo qabanno isbedel ay samaysay waxaa ka mid ah dhinaca cadowga waxaa mujaahidiintu ay tuseen inay awood u leeyihiin fii cuqri daarihim ama guryahoodii dhexdiisa inay camaliyaad ka fulin karaan inay maxaan ku yidhaahdaa ay awoodaan iyagoo ilaahay u tala saaranaya ay cadowga tusiyeen laba waxay tusiyeen in qadiyadda ay u dagaalamayaan iyo manhajiyada ay u dagaalamayaan iyo hadafkooda iyo haayadooda wax ka hor istaagaya inaysan jirin saddex waxaa ku abuurmay maraykanka baqdin weyn rucbi baa ku abuurmay maraykanka markay dhacday dhacdadaasi bush waa lala cararay meel baa lagu qariyey cabsi ay la baqayaan bantigonkii ma arkaysaa meeshii sharta adduunka o dhan laga soo abaabulayay ahayd meesha lagu dhuftay gaalo in layska dhicin karo ayaa meesha ka muuqatay dhinaca kale muslimiintu muslimiintu waxay ahayd maalinkaasi dayax soo baxay qorax soo baxday ayay u ahayd iftiin aad bay ugu faraxsanaayeen gaalka in saas loo galo wax badan baa abuurmay oo aan la soo koobi karin inahaan ka xasuusta waa intaas baaraka allahu fiik waa hagaage markaana waxaan siinaynaa doctor xanafi cabdisheekh aadan oo xilligii ay dhaceen weeraradii kow iyo tobankii sebtembar ku sugnaa dhulka xarameynka oo ay ka soo jeedaan badi istishhaadiyiintii fuliyey weerarkii kow iyo tobankii sebtembar xdaa cashar setembar anigu waxaan joogay wadanka sacuudi carabiya gaar ahaan magaalada jidda xaafadda layihahda baabmaka maalin talaado ah anagoo ka soo baxnay salaada maqribka anagoo saddex nin oo saaxiibbahawsh meel ka wada ganacsanna baa markaa maqrib ka soo baxnay waxaan aragnay xafiiskeenna meel u dhow oo t v yaallo oo aad ugu cararayo meeshaas xafiiskeena iridiisa aheedba meeshaan tagnay qabar caajil jaziiro ka sheekeynayso markii waxaa lasoo saaray diyaaraddii oo gelaysa twin towerka dhinaca midigta kasoo gelaysa meeshaasaan u baahna dadka dib loo fiirsanaya daqiiqada ka bacd haddana mid kale dhinac kale ka soo gashay meeshii qiiq iyo olol iyo waxaa isla qabsaday holac iyo qayle iyo waxaan saa u fiirsanayna anaga markaas dad kor ka soo daadana dabaqyada dad qaylinayo dabdabis cararayo marka markaan cabaar fiirsan oo qabarkii caajirkii sheegeen ayaa iigu horeysa marka waxaa marka wixii waxaan u qaadanay mariya ma wax filan la jira ahaa ma maraykanka iska wato wixii aniga ma fahmin waktigan ugu qaadatay kadib maalinkii arbacada ahayd jaraa'idkii iyo wixii aan mutaabaceynay idaacadii aan mutaabaceynay khamiistii oo kale saddexdeenu isla socona sida noocaada ahayd marka saddexdeenna maalin kasoo jimcaha waxaan kusoo duka jirnay xaramka markaan aadi jirnay maalintii jimcada ayaan maka aadnay maalinkii jimcada ee talaadaas ku xigtay ayaa xaramka sadexdeer ku dukanay salaadii jumcad ahayd jumcadii waxaa akhriyay sudays aad buu u cabaaday wuu qayliyey ummad baa la laayey maal baa la baabi'iyey dad baa la waxay wuu iska cabaaday saddexdeennii waa fadhi weyne jimcadii inaan ka baxno ayaan ku sigtay anigu mar baan istaagay nin saaxiibkaa qabtay meesha ciidan iyo mabaaxith waxbaa wareega anana sharciga meesha ku leenahay wuu i fahmay wuu qabtay wuu celiyey waa fadhiistay khudbadii wax la sheegay iyo wax kaleeto haba yaraatee ma igu socon aniga dadkiina waa iska oynayaan waaw iska leeyihin dadkii waa iska jalbaysan yihiin qofka soomaali ugu cilmi badan shariif cabdinuur oo markaa joogay maka gurigiisaan ugu tagna markiiba waa baxnay waana la soo dhowey markiiba shiiqa oo maktabadda weynta dhex fadhiya guriga ku dhex taalaan u tagnay shiiqan salaanay saan soo dhoweeyey waxbuu akhrisanay daalacanay waxaana shariif waxaan kugu socdaan dhahnay saddexdeen ugu soconnaa maanta xaramkaan kusoo dukannay dadkao dhan waa oynayeen way jalbaysnaayeen annagana waana saamey waysay bal ninkan iyo khudbadiis dhamman uguma soconinba marka waxaan kala garan lahaa inaan maaragta munaafiqiin nahay oo ummaddan wixii la oynaysa aan la oy waynay iyo inay dadka qaldan yihiin bal dhacdadan iyo bal see kuwala muuqataa iyo noo sheeg maxaa maxaa nagula talinaysaa sheekh kitaab aqrina uu isku laabay raxmatullahi caleyh ilaah u naxariis subxaana wa tacaala ilaah dembigiisa dhaafo ilaah waxaan u baryaynaa inuu thawaab iyo ajir badan ka siiyo sheekh wuxuu ahaa ruuxda ka dhisan oo runtii jabal ah oo maarata ruux jihaadi ay ka buuxdo ah sheekh shariif cabdinuur raxmatullahi caleyh kutubta sunankan asaan ka akhrisan jirnay shiikha intuu kitaabkii isku laabo wuxuuna yidhi markuu u horreysuu yidhi niman yahow aniga nimanka falkaas sameeyey ee buurahaas ku jiro afghanistaan ee alqaacido ah ayaan sujuudda ugu duceeyaa habeen iyo maalin uu yidhi haddii aa awoodi kartaana nimankaas garab siiya codkiina ku taageera hantidiina ku taageera ruuxdiina haddaa gei kartaana ku taageera nimankaas niman aan ahayn ummaddan amalkeeda ku soo jiro u soo socdaan ma jiro dhah xoogaa waxaa naga degey shakiga aan qabnay kadib waxaanana shiiqow bal ka warraan dhahnay dadkii meesha ku dhintay iyo guryihii la baabi'y iyo maalkii iyo wuxuu yidhi dadkii meesha ku dhintay iyo guryihii iyo kulli wuxuu yidhi maaragta e wax ka soo qaad ma lahanuu yidhi dagaal baa lagu jiraa guryo ka badanay laayeen ayagaa laayo marka wuxuu yidhi wax ka soo qaad mala mar haddii jihaad ugu jiro ayagana muslimiinta ay laayanayaan ayagana waa la laayanayaa wuxuu noo raaciyey ninkii muslim oo fiican oo qalbigiisa fiican oo islaam dacad ahaana niyadiisa lagu soo saaraya wax dhibaataa ma qabo ajisiishaa meesha ku ekaatay ninka olba dowladdan iyo waxaan ay ka tirsanaya oo la jiray oo u waxaynay oo u sacbinayane haddii jahanabuu ku fogaanayaa wax ka soo qaad ma laha waa su'aal badnayna maxaana shiiqow bal ka warnaan dhahnay maaragtay maalkaas iyo hantidaas iyo guryahaas balbal islaamka muxuu ka qabaa wuxuu yidhi intuu gacantana garabka naga saaray wuxuu yidhi xanafiyow ee soo ma akhrinayru suuradda qur-aanka ilaahay uu ku leeyahay maa khadactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fa biidillaahi walyuqzi alfaasiqiin maal muxuu yahay ruyna timirtii reer banu nadara la jaro yiri la baabi'iyo waxaasoo dhan maalkoodii waxooda wax qiima ay leeyahay ma jirto yiri maadaama gaala muxaarib ay yihiinuu yiri xadiiskii kaloo soo qaatay dani maarata dadkii kacbada lagu soo duulayo markii lagu soo duulana dhulka lala goynayo caaisha inabaga weydiinaysa rasuul dad musaafiriin iyo dad shaqoleyna ku jiro wuxuu yiri yubcath calaa niyaatima lagu soo saaray shariifkii runtii aad buu noo qanciyey su-aalihi aan rabna uu naga shaafiyey marka halkaasaa marka qabarka igu caddaaday walwarkiina iiga baxay go'aanna aan ka qaatay raggaas alqaacida meel kastay joogaan iyo howl kastay ku jiraan inaan saddexdeenu midaysa mar walbaba aan taageerno aan ka qayb qaadano waxaa ka dhashay waan kusoo gabagabeynayaa dagaal adag baa la qaaday maraykankii waa dhaartay habeenkii waxaan ka fiirsanaynay t v-ga asoo dhahaa imaa macana u didana dadka ama anagana la jirayaan ama waxay raacaan argagixisada dagaal baa la qaaday maaragtay oo adduunkoo dhan ah carab muslin gaal kulli wax ka hara ma jirin hal kafana waxaa gala ummaddii oo dhan ilaa maa raxima rabuka intii yareed oo quluubtooda ficnad mooyaane intii kaleo dhan gaaladayaa la raacay waa tii oadan afghanistaana la baabi'iyey dagaalkaa lagu baabi'iyey waa laiskugu tagay naato cid walbo dagaal labaatan sana soconaya socday ilaahay nimankii waa sugay
في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
waa hagaag guud ahaanna intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida oo aan gebi ahaantiisba maanta ku soo qaadannay ku dhowaad rubco qarni oo laga joogo markii ay dhaceen weeraradii kow iyo tobankii sebtembar waxaan u mahad celinaynaa culummada ah iyo aqoon-yahanada barnaamijka nagala qayb galay tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaaniillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي